xaalada magaalada jigjiga hadda aad aad iyo aad bay u fiican tahay xaaladdu sideedii bay kusoo noqotay shacabkii isku socodkii iyo ganacsiyadii iyo adeegii shacabku si fiican buu usoo noqday aad buu ugu wanaagsan yahay sidii sidii shalay aad iyo aad buu u dhaamaa waayahay marka shalay shaqaaqooyin ayaa dhacay maxaa sababay in ciidan military ah ay magaalada qabsadaan shalay wallahi maalinkii shalay ahaaye sabtidii markii uu waagu beryey waxaa lagu soo ka lagu soo toosay ciidan aad u hubaysan oo hubka noocyihiisa ugu waaweyn ku hubaysan oo zuuyo ku hubaysan oo baroomo ku hubaysan oo dhammaan magaaladii goobihii wasaaradihii hoolashii dawladda iyo meel kasta magaaladii iskuweerka wada qabtay baa lagu soo toosay waan la yaabay waan yaabnay annagu shacabkii marka wuu gadooday waan ilaa hadda waxaan fahmi laanahay ama aan garan laanahay sababta ka dambaysay iyo waxa keentay waxaa jira warar sheegaya in dad la dilay maaragtay dukaano la boobay khasaarihii ka dhashay dhacdooyinkii shalay ma inoo xaqiijin kartaa imise qofood baa la dilay
khasaaruhu say u dhaceen iyo siduu heerka uu gaadhsiisan yahayba waan kuu sheegi dad aad u badan baa dhintay dad ugu yaraan sagaal iyo labaatan ruux way naf baxeen kolleyto sababta kalistayna waxay ahayd shacab gadooday oo ciidankan sida khatarta ah u hubaysan ee magaaladii iyo goobihii dawladda si sharci darra intay magaalada kusoo galeen iskuweerka uga qabtay markii ay ku gadoodeen ciidankiina uu xabad ku furay markii ay dhimasha timid shacabkii wuu sii laba gadooday iyaguna dhammaan waan sidaan ognahay magaalada jigsigade kolley qoomiyadaha etoobiya way wada degaan boob iyo dhac iyo dilba waa lagu dhaqaaqay marka khasaare aada u weyna kolley wuu ka dhacay sagaal iyo labaatanka ruux ee aad sheegtay sagaal iyo labaatanka ruux ee aad sheegtay ma kulligood soomaaliba mise waxaa ku jira dad kale oo qoomiyadaha kale ee dega ee jigjiga ah way isku jiraan sideed baa ah qoomiyadaha kale inta kale laakiin waa soomaali wararka qaar waxay sheegayaan labaatanka kale waa wararka qaar waxay sheegayaan in dadka dadka dilay ay ahaayeen ciidamadii deegaanka gaar ahaan kuwa loo yaqaano lii boolis oo dharkoodii inta bedeshay hubkoodii lasoo baxay oo rabshado ka sameeyey magaalada maxaa arrimahaasi ka jira taas waa la xaqiijin karaa cid kastaana way xaqiijin kartaa ta keliya ee ay ku guulaysteen ciidanka booliska gaarkii waxa weeyaan inay ammaankii sugaan hal xab hal xabad ana ayna kas ka siinin hal xabada hadday booliskii tahay iyo haddii dadka shacabka tahayba wax horta shacab ah ama shacab haku matala sida propagandooyinka loo dhigaye wax xabada ah oo ciidan lagu ridayba ma jirto haddii la helo wax xabada oo dhanka ciidanka ku dhacday waa haddii waxa la sheegaya propagandadu ay run tahay laakiin waxaan kuu sheegayaa xaqiiqada dhabtaa shacab gadooday oo ciidan xabad ku furay weeyaan shacabka dhintay laakiin dadkii maaragtay laga tirada badnaa sida oromada degta iyo waraagada ayaa la sheegay in aad beegsateen marka iyo weliba in kiniisadaha qaar la gubay soo ceeb idinkuma ahan haddii aad tihiin maamulka magaalada xaqiiqadu waxa weeyaan dadkii markii la laayey ciidankii uu laayey shacabkii wuu gadooday aad buu u gadooday wuxuu dareemay in soomaalinimo iyo dadnimadiisa lagu dilayo wuxuu dareemay ciidan kani inayna ahayn ciidan qaran colaad baa gashay wuu sii laba gadooday waayo markuu arkay maydkii hortiisa yaalay dhalinyaro mayd oo hortooda yaalla iyaguna xanaaqii waxyaalo badan oon kollay fiicnayn sidaad u sheegayso way ku gadoodeen laakiin hadda alxamdulilah xaaladdu shacabkao dhanna ma ahayne in dhan oo aada u gadooday bay ahaayeen marka hadda alxamdulilah kollay wixii dhacayna xukuumad ahaan iyo ta federaalku iyo ta dawlad deegaankuba baaritaanki iyo wixii ka dambeeyey iyo qalabku sababta ay ku dhacday hawshan baan ku jirnaa intaasaan kuu sheegi karaa shir baa ka socda magaalada diridhaba waxgaradka soomaalida ee ka qaybgalaya shirkana qodobada ay soo saareen waxaa ka mid ah in ay kalsoonidii kala laabteen madaxweynaha dowlad deegaanka sidaas daraadeedna ay ku tageen ciidanka dowladda federaalka arrimahaas maxaad kala socotaan walaalo halkan dawlad nidaam ah xisbi shacabku soo doortay shacab doorasho xisbi xusuuso xisbi ku joogaa meesha ka jira shaksiyaad diaspora ah oo isku tegey kalsoonina xukuumadda kalama noqon karaan madaxweynahana horta kalama noqon karaan teeda kale waxaan kuu sheegayaa saacadan hadda aan taagannahay biri qaba inay dhibaatooyin ka socdaan dhibaatooyin inay ka socdaan isku dhacyo ka ka socdaan qoomiyad lagu beegsanayo guryo badan la gubay taa lafteeda xogteeda waad raadin kartaan marka waxaan kuu sheegayaa shirkan bir dhaba lagu qabtay lala sheegayo shirka kalifay in maanta shacabkii soomaalida ay qoomiyadda kale ka hor keenaan ay maanta isku dhacyo ka ridaan taa weeyaan baan dhihi karnaa marka taasi wax micnaale dhankanaga kama sheegayso ciddii cabanaysa anagu garaadada odayaasha uqaashi waxay ku dhawaaqeen shirweyno deegaanka lagu qaban doono marka ciddii cabanaysa halkaasay iman kartaa halkaasay kasoo qeyb geli kartaa halkaasay cabashadeeda iyo dhibkeeda ay ka sheegi kartaa